macnaha kaliya ee xambaarsaneed waxa weyaan horta mooshinkan xildhibaanaa keenay dariiqa lagu keenay dariiq shuxa u ahaa dariiqa loo marana dariiq shuxa u ahaa gudoomiyuuna waa kii qabtay horena waa kii isaga laftarkiisa uga hadlay laakiin gudoomiyaha wuxuu isku dayey in mooshinka arintiisa sidii xildhibaanadu u keeneen si aan ahayn in u xaliyo baahidii iyo duruuftii xildhibaanadu ama arintii ay ka hadlayeen oo xildhibaanadu ku saabsaneed moshinku ka hadlayana in xal la raadiyo sidii loo xalin lahaa la gudagalo maalan waxaa ka mid ah in xukuumadda ama wasaaradda cadaaladda laga rabay inay maxkamadii aysan samaynin adeegii garsoorka inaan la samaynin maxkamad dastuuriyana oo ka mid noqon lahayd adeegaas garsoorkaeedaa hoos imaanaya inaan la dhisin marka dhinacyadaas in la daaweeyo arrimaha ku saabsan heshiisyadii la galay iyo etoobiya iyo dowladda soomaaliya ama eritrea iyo etoobiya iyo dowladda soomaaliya waxyaabaha ay wada gaargaareen oo aan caddayn in maaragtay lasoo bandhigo in laga cudur daarto waxyaabihii khalad ahaa oo dhacay oo ay ka mid tahay khaladaadkii ku saabsanaa dadkii la weeraray ama dadkii waxyaaba saasay runtii dee guddoomiyaha iyo isla soo qaadeen oo qodobadii ku qornaa mooshinkan ayay aada uga wada hadleen ugu dambayntiina iyada oo dalabka guddoomiyaha la qadarinaayo duruufta waddanku maraayo oo runtii isagu uu aada isugu dhabarjebiyey inuu wax isku soo dhaweeyana la qadarinaayo ayaa ayaa xildhibaanadii waxay goosteen inay ka tanaasulaan mooshinka oo iyagu dib u dhigaan arrintiisa maxaa la yidhaahdaa xildhibaanada waa inay inay mooshin keenaan waa awood sharciya oo dastuuriya oo leeyihiin waaye ama impeachment ha ahaato ama mooshin kaleo wax lagu hagaajinayo ha ahaato inta ay khalad jirana wuu imaanaya mooshinka impeachmentia imaan kara mooshinaa imaan kara intaba xildhibaanadu xaqay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan laakiin hadda tillaabadii la qaaday guddoonka iyo ama guddoomiyaha iyo xildhibaanadii keenay mooshinka kulamo badan oo ay galeen iyo wadahadal badan oo ay wada hadleen kadib waxaa la go-aansaday oo xildhibaanadii guddoonku ayagu ku wada qanceen in arintaas hadda aysan dib in loo dhiga inay tahay waana laga yeelay marka way la laabteen xildhibaanadii mooshinkii gudoomiyaha ayaa sidaas idinka codsaday miya gudoomiyaha wuxuu codsaday in dariiqo aan ahayn dariiqii annagu aan rabnay in wax lagu xaliyo in wax lagu xaliyo in la daboolo la isku dayo baahida rasmiga ah oo maaragtay ka jirta impeachment in la keeno ama ka jirta daldaloolka sharci ama maaragtay dembiyada aan kusoo eedaynay ama soo sheegnay eedays aan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxyaabaha dhaliyey iyo qodobada ku qornaa mooshinkaas ayaa in uu la xaliyo oo si gaara loo xaliyo la iska xil saaraa laga ballamay oo ay ugu horeyso sida aad ka aragtay qoraalka lasoo saaray maxkamadii dastuuriga aheyd in la dhiso oo maaragtay wasaaradda cadaaladda iyo guddiga xuquuqinsaanka cadaaladda iyo xuquuqinsaanku inay ka wada shaqeeyaan ama aan idhahda arrimaha diinta iyo cadaaladdu ay ka wada shaqeeyaan sidii loo soo dhammaystiri lahaa maxkamad dastuuriga howlaheedii marka hadda waxyaabahaasa ay tahay aragtida uun ilaa xalay ugu dambaystii ilaa maanta socday oo lasoo la isla gaaray in halkaa lagu xaliyo marka hadda waxay ka dhigan tahay warqadan in khilaafkii jiray xal laga gaaray waxay ka dhigan tahay xildhibaanadii engagementka keenay madaxweynaha inay la laabteen oo ay iyagu tanaasuleen iyagoo fiirinaya maslaxadda dalka iyo danta guud iyagoo fiirinaya in ay waajib tahay in la xaliyo eedeymaha ku qoraa waraaqdaas qodob qodob in loo xaliyo ay tahay ayna dalbanayaan haddii aan la xalin oo qodobadaasu sii jiraan oo aan qodobadaas mid mid loo xalin oo jihada ay khusaysa aysan xalinna xildhibaanada waajibkoodana waa u taagan yihiin inay mar kale soo celiyaanna wax fog ma aha laakiin marka hore waxaan codsanay guddoonkana uu mas-uuliyaddiisa qaatay wixii ku qoraa meesha in la xalinayo sida hay-adaha garsoorka cadaaladda ilaalin lahaa in la dhisayo oo guddiga adeega garsoorka la dhisi doono in maaragtay ciddii dembi laga galay oo dalka dembiya looga galay dembiyadii la qirto lagana cudurdaarto in maxaa la yidhaahdaa isheeg heshiisyada la galay ee dowladda soomaaliyeed shakiga dhalin karaa ee jira haddii heshiisyo noocaasi wixii jira oo heshiisyo noocaasa in golaha shacabka la hor keeno oo laga doodo annaga waxyaabo badan oo maqaalibtii ay dalbanaysay impeachmentiga qodobada ku qoraa ayaan rabnaa in la xaqiijiyo qodobadaasna waxaana laka ballan qaaday in dhammaantood la xallin doono haddii ilaaha yidhaahdo qodob qodob loo xallinayo qodob qodob laysu dul taagi doono markaana waxaan dee annaguna dhinaceena tanaasulnay inaan impeachmentiga la laabano